barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
dowr wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal waa maalin jimca waana soddonka bisha noofembar sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdihakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku eegi doono farqiga u dhexeeya habkii ay isu guursan jireen sunanaha saawi jireen dhallinyaradii hore iyo kuwa maanta hadduu dhugato geelqabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtaay anna cudurkanigu dhacay
dabcan waxa weeyaan mid ka mid a amaba heesaha aan idinku hayna ad idaacadda kaga bogan doontaan waana codka maxamed cali burco oo aad ka bogan doontaan idaacadda intaan ku guda jirno sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa ay booqasho laba maalmood ahy uga bilaabantay caasimadda dalka argentina iyadoo halkaasi uu kula kulmi doono hogaamiyeyaasha caalamka waxaana kulankaasi isugu iman doonaa dalalka dhanka dhaqaalaha ka horumaray ee loo yaqaano g amaba g hase yeeshee inta uu kulankaasi ku sugan yahay lama kulmi doono dhigiisa amaba madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin waxaana uu sidaasi madaxweyne donald trump uu ku sheegay qoraal uu soo dhigay boggiisa twitterka xilli uu diyaaradda sii raaciyay isagoo uu sii wajahnaa goobta uu shirkani ka qabsoomi doono trump ayaa ay u qorshaysnayd inuu kulan laba saacadooda la yeesho madaxweyne putin hase yeeshee waxaa jiray xiisad ka dhalatay qabsashada ruushka ee maraakiib ay ukrein leedahay iyo weliba badmaaxayaashoodii iyo arrintaas oo maraykanka iyo xulafadiisa naato ay cambaareeyeen
ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa sheegtay in dilkii magaalada istanbul loogu geystay wariye jamaalka shikji ay kala hadli doonto dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga amiir maxamed bin salmaan markii ay ku kulmaan shir madaxeedka g ee dalalka dhaqaalahoodu sarreeya ee ka furmaya dalka argentiin iyada oo saaran diyaarad usoo waday magaalada bunes aires ayay theresa may sheegtay in dowladda ingiriiska ay rabto baaritaan cad si loo ogaado wixii dhacay iyo cidda mas-uulka ka ahayd dilka wariyaha kashakji oo ahaa wariye u dhashay dalka sacuudiga aadna u dhaliiri jiray siyaasadda dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga ayaa labadii bishii oktoobar lagu dhex dilay qunsuliyadda uu sacuudiga ku leeyahay magaalada istanbul sacuudiga ayaa u xiray dhowr iyo toban ruux balse waxa uu beeniyey in dilkiisa uu ku lug leeyahay maxamed bin salmaan c i a da maraykanka ayaa warbixin ay soo saarta ku sheegtay in ugu yaraan maxamed bin salmaan uu ogaa dilka wariye jamaal kashakji
mar kale dhammaantiima dhegaystayaal duhur wacano wanaagsan halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa toddobaadkan magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga cabdiqaadir okey
wacan oo wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaynu ku eegi doonnaa sidee buu ahaa dhaqankii hore hasaawaha iyo guurka iyo kan maanta maxaase farqi u dhaqeeya waxaa igala qaybgalaya hal abuur da'yar oo ka faallooda arrimaha dhaqanka waxna ka qora waa maxamed xuseen maxamed oo loo yaqaan tahliil aad baad u mahadsan tahay ku soo dhowow sooyaalka dhaqanka bal wax yar dib noo celi dhaqankii hore soomaalida gaar ahaan marka laga hadlayo haasaawaha bismillahi raxmaan iraxiim cabdiqaadir maxamed cabdulle aad baad u mahadsantahy walaalkay qodobkan ama ciwaankan maanta aynu ka hadlayno horta barnaamijku magaciisu aad buu u fiican yahayba oo sooyaalka marka laga hadlayo ummad walba sooyaalkeeda iyo waayaheeda waa waxa keliya ee isku xidha dadka maanta jooga dadkii hore iyo waayahoodii wakhtigoodii iyo inta soo socota ay ku ogaan karaan maarata raadka ay raaci karaan wey marka waa wax aada u wanaagsan Een, qaybtan maanta aynu ka hadlayno ee, dhaqanka guurka qaybtaas iyo maarata haasaawihii waxyaabaha la xidhiidha guurka intaan la soo gaarin haasaawaha mar walba way isdaba socdaanoo waa wax iska agdhow labadoodu haasaawaha marka la yidhaahdo dadka qaar waxay u yaqaanaan soomaalidu een, xodxodashay yidhaahdaan qaar waxay yidhaahdaan dhadaysi bay yidhaahdaan qaar haddii aynu ku hadalno afkii maaragtay qayaxnaa ee magaaladii iyo dhallinyaradu ay yaqaaneen shukaansi bay yidhaahdaan dadku way kala duwan yihin laakiin intaba waa isku mid oo waa afkeenni oo waa wax wada wanaagsan Een, xasaawaha oo kale marka wakhtigii noloshii soomaalida ee miyiga ku salaysanayd ummad waliba asalkeeda iyo waxeeda wanaagsan wuxuu kasoo bilowdaa maaragtay een, miyiga iyo aradaasuu jiraa carabta oo kale marka aynu eegno iyo dadkii xadaarada maaragtay fog leh miyiga iyo maaragtay waxyaabaha dhinacaas ayay aada u xoojiyaan taasoo ah in afka iyo suugaantiisa iyo dhaqanka iyo wax walba maaragtay ay halkaasi maaragtay kasoo unkamaan marka markaynu ka hadlayno reer miyiga iyo qaabka hasaawaha dhallinyaradu ay u samayn jireen dhallinyaradu waxa la yidhaahdo ceel iyo carshin intaba bay ku kulmaan ceel iyo carshin marka aynu leenahay waxaa laga yaabaa een, mawduucan inuu iska dheeraada laga yaabaa Een, ceelka waxay dhallinyaradu ugu kulmaan markay hasaawaha sameynayaan waqti waxaa jira een, so- een, reerku inuu jiilaal uu joogo reerkuna marka jiilaal uu joogo iyo waqtiga ceelasha laga cabo een, meel ceelka ka fog buu degaa ceelkaas ayay maaragtay usoo arooraa reerku reer badan oo wada degan oo beel aweye qolo kalaa dhinac kale kaga soo arooraysa dadku wuu is yaqaanaa waa dad gacal iyo xigaaliyo tola dhinac walba wuu kaga soo arooraya dadkaasi marka ceelkaasi dadka kusoo wada arooraya ee xoolihii wahaabta ahaa ee gelinka hore cabi jiray sida arigii iyo loodii iyo maaragtay dhaankii oo kale iyo geela iyo waxyaabaha la xidhiidha horweynka oo kale oo gelinka dambe oo kale ceelasha ka cabaan oo habeenkii baa la fadhiisiyaa marka marka waa la isku arkaahoo waa bartilmaameed ee wiilasha iyo raggu ay ku kulmeen ahlashu wiilashiiyo gabdhuhu haa waxa weeye dhaanka gabdhaha meesha laga arkayo waxa weye gabdhuhu dhaankay ay soo arooriyaan awr ama dameero dame awrtaa inta badan waqtiga hore la raran jiray laakiin awrta iyo dameeraha labadaba soomaalidu maaragtay way isticmaashaa ee gabdhaha dhaanka marka ay soo kaxeen qaarkoodna xoolahay soo arooriyaanba oo gabdhuhu xoolaha way raacaan sida ragga ay u raacaan oo kale ay u raacaan marka dhaanka markay gabdhuhu soo arooriyaan ee gabadhu ee loo dhaamiya dheelihii ama jeergaamadii waktiga dambe hadda waayuhu waa kala duwan yihiin dhaqanku waa issii bedelaya ay fuliso gabadhu ee, dhaankii ay fuliso ayay dhallinyaradu halkaa ka raacayaan ceelka ceelka markay ka raacaan way la soconayaan een, ilaa reerka ay ka gaadho waxaa laga yaabaa gabadhan dhallinyaro kala duwane inay wado inay maaragtay ay ay- ay- ay wada doonayaan qolo walba inay maaragtay ay la sheekaystaan oo hasaawi la sameeyaan marka kuwaa ceelkii gabadha u dhaaminayaba oo la raraayo awrtii halkaasay ka raacayaan waa waa bilowgii xodxodashada waa bilowga haa kuwaa maaragtay dhexda usii joogo laga yaaba inay sugayaan kuwaasi markay kuwan kale oo la socda ay arkaan waa waxba uma yeelaan gabadhu si raggaasi ula socdaan oo lasii sheekaysanayaan oo dee gabadhaasi saaka oo dhan bay soo socotay awr bay soo waday dhaan bay waday een, haddana maanta o dhan way sii socotaa marka ma daalayso de waa gabadhaad adag oo nolosha miyiga iyo maaragtay aada u taqaana reerkii markay tagto haddana een, gabadhii waxaa laga yaabaa dhallinyaradaasi inaanay reerkii gelin Ay kasoo een, laabtaan.
ay kasoo laabtaan markay reerkii gabadhii ay maaragtay tagto waana la ballamaya waxaa laisleeyahay caawa oo kale maaragtay ii imaada marka caawa marka ballankaas uu dhaco oo habeenkii la gaaro ee, dabcan de guriga laskama gala sidii magaaladiiyo qaab baa la maraa gabadhii si baa lagu gaaraa sidee bay ahayd fartamadaas ee, waxaa lagu gaadhaa laba nooc baa dhallinyaradu waa sameeyaa in gabadhu ay tidhaahdo ninka hebel hebel ah ama gabadha hebla ah ee walaalshay iyo ama walaalkay ah maaragtay ii soo mara oo intay qofkaasi dhallinyarada ay la xidhiidhaan inuu gabadhi u keeno oo hadhow oo kale meel reerka banaankiisa duleedkiisa inta gogol loo geeyay ay la sheekaystaan ama inay iyagii ballamaan laftoodii oo wiilkii labadii wiil ay wada socotay iyo gabadhi maaragtay saacaddaas xilliga ay xilliga markay tahay ana sunnimaadu inay is yidhahdaan intaba waa dhacdaa noocaasi waa nooca ceelka loogu maaragtay ceelasha iyo dhulka la xidhiidha iyo maaragtay layska soo raaco oo hasaabuu ku bilowdo nooc kale waxaa jira carshintii dhulkaan ceelkaynba iyadoo la joogo oo xoolihii dhulkii maaragtay ay daaqayeen oo kale dhulkii xooluhu daaqayeen gabadhii xoole la joogta laga yaabo inayna xoolo raacin kale awr galabta inay soo doontay laga yaabo inay maaragtay dee mayrax iyo inay gabadhi maaragtay intay ay- ay soo diiranaysay aduu hawl un kale oo ay ku dhex jirto inay intay arkaan inay sidaas ku sheekaystaan dhalinyaradii maaragtay haasaawihii iyo hawshii maaragtay halkaas in lagu maaragtay lagu gudagalo ayaa maaragtay intaba suurtagelaysay way ku kulmi jireen intaasoo dhan dhalinyaradu mana ahayn wax inta maanta la kulmo iyo berri intaas ku dhammaata hawshu Ee waqtiga- waxaa sheeko soo socota tahliil waxaa la yidhaahdaa eh, fagaarayaashu dabcan iyo meelaha laisku yimaado halka ugu weyn waxay ahayd durbaanka Eh, habluhu way tumaan wakti dambo habeenkii baa la isku yimaadaa waxayna qaadaan dabcan heesa dhaqanka la xiriira kuwa wax culayska badan ama wax xiisaha badan waa hadduu run waa hadduu run yahay jacaylku bilaabaha isku bilaabo dhiigisa ragguna dee markaasaa balaaya ka dhacda sidee u dhacda Ay, waa mahadsanta cabdiqaadir Een, waxaynu kasoo sheekeynaynaa hasaawihii hasaawahaasi markuu mira- in badan baa hasaawaha wada lababa meel bay joogtaa labana meel bay joogtaa labana meel bay joogtaa marka labo ayaa arrintoodii ayay miro dhalaysa oo intay heshiiyaan ayaa inta badanna waxaa lagu aadiyaa een, guurka soomaalida waxay tidhahdaa raq baa lagu aadiyaa riti dhaanan allah ka dhigo riti dhaan ah macnaa reer aan biyaba haysanin iyo reer dhaanka hadda u yimid waa kala saldhig fiican yihiin waxaa marka loola jeedaa xilli roobku da-ay dhalinyaradu inta badan balmaan marka jilaalkii ceelkasa lagu wax soo cabaayey iyo markay saas usoo haasaawayeen xilliga roobku da-o dee markay gabadhooda taylayd markuu roobku da-o ee ramaasku baxo waan ku raaci waan ku daba ruclayn marka xilligaas oo kale ayaa la soo gaadhay marka markii xilligaa la soo gaadhay dhallinyaradu dadka kale way usoo fadhiistaan gabdhaha waa loo fadhiistaa laakiin dhallinyaradu way isla baxaan oo si nooc waxaas waxaa jira noocay gabdhuhu maaragtay wiilasha intay la baxaan oo la israaciyo tan aad ii sheegtay marka durbaanka waxay yidhahdaan gaaf baa la yidhahdaa gaaf baa la yidhahdaa way way way jirtaa deegaanadu way ku kala duwan yihiin soomaalida wayna leeyihiin oo dee laislagama yaabo dhaqanka waxaa laga yaabaa waxaa jira guri guri oo qayb waliba meesha ay joogto soomaalida qaybta kale inay la yaabto maaha anigu hadda wax badan arrimaha inta aan daraaseeyo dhaqanka iyo sooyaalka soomaalida waxyaabaha la xidhiidha waxyaabaha aan dhallinyarada ka waaniyo inta badan hay-adaha waxbarashada iyo goobaha ay joogaan iyo maaragtay arrimahaas waxaa ka mid ah xitaa macallin baan ahay aniga oo maaragtay ay wax ka dhiga hayadihii waxbarashada inay isla yaabaan waana waxyaabaha ceebta inugu ah in la isla yaabo oo qof hadduu hadlo lahjada uu ku hadlo qofka kale uu la yaabo qof hadduu wax ka sheekeeyo oo kii kale kiisi uu waafaqi waa inuu maaragtay ceebiyo marka saas ma gaaf baa marka la yidhahdaa goobaha qaar way leeyihiin oo soomaalida gaafka waxaa weeye gabadhii waa lala soo baxay reerkana la keenay labadeennan oo kale ayaa gabadha adiga maaragtay la soo baxay anigana wa- waxaan ahay maaragtay manxiiskaagii oo waan ku weheliyaa gabadha reerka marka la keeno gabdhihii iyo dhallinyaradii reerka joogtay kalaa la wareegaysa hawsha innaga wilaayadii iyo maaragtay gabadha sidii loo soo meherin lahaa iyo reerka sooriya sidii lagu geyn lahaa iyo arrintaasi odayaashii iyo dadkii kale ayay galayaan oo reerkii baa loo laabanaya ma aha wax maaragtay hawshu intaas dee kusoo gunaanadantay hawshii ugu weyneyd iyo muhiimadii baa dhiman dadku waa dad muslimiin ah gaafka waxaa weye marka golo weyn ayaa la oodaya golaha weyn marka ay oodaan oo ay mareerkii iyo geedihii iyo intay soo guraan oo si fiican loo wegaaro irid loo sameeyo een, kashkaasho gogol la dhigo meesha hadda hoteeladan aynu joogno iyo goobahan oo kale hadda sidan wax lagaga sharxay waxaa lagaga sharxayaa meesha caruuska iyo caruusaddu ay fadhiisanayaan maryo qurqurux badan oo nooc gaar ah maaragtay lagu xidhayaa halkaasaa maaragtay ayay caruuskii iyo caruusaddu fadhiisanayaan marka waxaa la yaab leh dadkaasi miyiga jooga laga yaabo inayna diinti aada u aqoonin dhallinyaradaasi oo dee haduu- diintu way bartaan oo miyi magaalada diintu waa lagu bartaayo dugsiyadii qur-aanka iyo kutubtii oo lagu akrinay meel walba wa- way taalla laakiin sida dadkan ay ugu dhex jiraan iyadoo waqtiyada xitaa kala duwanaa waqtiga hore ay ka duwan iyo waqtigan hadda ayna isku mid ahayn ayaa waxaa la sameynayaa bartanka ayay fadhiisanaya iridka meesha ku aadanaya bartanka ayay caruuskii iyo caruusada fadhiyaan labadoodaa isgara fadhiya gabadhi waa la soo meeriyey labadoodaa isgara fadhiya caruuska dhinaca kale waxaa ka fadhiya dhinaciisa manxiiskaa fadhiya oo oo baadiyaha ma ka jirtaa malkiiskii sheekada sheekadu meeshay kasoo bilaabatay waa baadi iyo goobaha miyiga Si fiican.
manxiiskaa fadhiya manxiiska waxaa ku xiga wax allaale wixii rag ah dhinacaasay ka raacayaan ilaa iridka meesha laga soo gelaayo ee geeska ay tagaan gabadhana si lamida gabadha manxiisadaa dhinaca ka fadhida inta kale gabdhaha ku xigsanaya ilaa rag iyo dumarku mis soo gaarayaan marka waxaa jira marka dhalinyaro caawo dhan ee maaragtay ee ciyaarayso oo qaar dhalinyaro maxkamad ay ka dhiganayaan qaar boolis bay ka dhiganayaan oo way way sameynayaan oo maaragtay ciyaartii iyo qaabkii baa lagu sameynaya ciyaaro marka ciyaaraha ee hee- waxyaabaha ay qaadayaan heestan ee hees dhaqameeda soomaalida oo hees dhaqameedu iyadoo waxaa u kala baxdaa hees hawleed iyo hees cayaareeda ayay inta badan hees cayaareeda qaadanayaan oo waxaan hadda sida gaarka ah loo yaqaano heesahan dhalinyaradu way qaataan laakiin tan aad i weydiisay oo ah waxyaabaha hees bilaabaha dhaqameed lasoo baxoo bidixda ku bilow ha markaan bilaabaha lasoo baxayo waa midaynu kow ku bilownay Ah.
waa dhaqan guri oo gobolada ku kala duwan Ay.
bilaabaha baa ratee aduu bururka runkaaya bilaabaha dhiig u yaaliyo dhinacan afgooyi iyo koonfurta ee dhinacaana laga yaqaana iyo gobolada qaar dhinacyada meelaha oo maaragtay dhinacyadaasoo kale waxay maaragtay sameynayaan deheeladii bay qaadayaan iyo maaragtay caawo dhan batarkii iyo Eh, awaan tahliil sheekada xiisaha lahoo eh, eh, meesha ka muuqato waxaway gabadha waxay wadaa dhowr wiil way is arkayaan kalama qarsoona haddana mid walbaahi wuu qanacsan yahay waxaa is idhaahdaa waa meesha laga keenay islaamuhu kun bay koobiyaan kuwa bay kala baxaan marka sidee ba u qancaan dadka reer miigu
walaa arrintaas way jirtaa dee gabadhu kun bay la hadashaa baa layidhi kowna way ka guursataa oo calafka unbaa kolley jira Een, way kala xulanaysaa gabadhu intaas Eh, dhinacyo laakiin ragguna way qanacsan yihiin Hadda nin walba- oo dee tan magaalada leeyahay nin eh, qofkan ku soo ama muxuu ahaaye maarata waxaa kama jiraan meeshaas haaho marka la isguursado kadib ma jiri doonto shaqaasi wax la- guurka ka hor guurka ka hor sooma guurka ka hor gabadha reerkooda unbaa u taliya cidba uma talisa tan magaalada waxaa weeye gabadhii iyo wiilkii iyagoon isqabin oo isguursanin ayay is ilaalinayaan oo u malaysaaba inay maaragtay xiliisan yihiinoo waxaa la leeyahay iyagoo wada fadhiya ama goob wada jooga yaa ku soo wacay teleefonkaaga muxuu mashquul u ahaa waa dhaqamada cajiibka wey dee gabadhan way madax bannaan tahay way madax bannaan tahay gabadhani laakiin middaas waxaa weeye gabadhan reerkoodii bay joogtaa hooyadad bay la joogtaa aabeed bay la joogtaa oo adeegtaa ninkii u yimaada oo maaragtay nin wanaagsan ah way- iyadoo la ogyahay bay gabadhan la sheekaysanaysaa waa la wada hadlayaa gabdho aftahana oo maaragtay aad u karti badan oo hadalka yaqaano weye way isdifaacaysaa way la hadlaysaa iyaguna rag maaragtay aad u wanaagsan way la sheekaysanayaan dhinacyo badan bay gabadhu ka eegaysaa marka si fiican dhinacyo badan ayay ka eegaysaa iyadoo calafna uu jiro ayay haddana maanta dhinacyo badan ka eegaysaa hadhow nin waxay la sheekaysatay hebel hebel kale la sheekaysatay hebel kale la sheekaysatay dee raganimadii karti iyo aftahanima la isdhaafaya marka Ah.
waa sheeko fiican sheekadii miyiga ee, daruufaha baa lasoo marayay gabadhu waa lasu soo dhiibayay waxa waa uldhiib baa la yidhaahdaa marka dambena qofka ugu wanaagsan ayay go-aan wada gaarayeen iyadoo aan lagu kala xumayn kan maanta aan usoo laabano waxaad arkaysaa dhallinyaradii dhammaantood mashquulsan yihiin jacayl bay wadaan way haasaabayaan haddana waxaad moodaa in dhaqankii uu ka duwan yahay kan maanta bal nooga sheekay walaa cabdiqaadir cabdiqaadir waad mahadsan tahay Een, aniga ma dadku marka ay sida guud isaga hadlayaan mise marka lagu saleeyo waxaan qayb akademiga ama waxbarashadii iyo dhaqanku ma ogtahay waa wax isku xidhan inta badan marka la isku saleeyo aniga dadka hadda dhallinyarada waqtiga joogta aad olama yaabo dhallinyaradu horta dhaqankaa waxaa la yidhahdaa dhaqan marka la qeexayo ee ee erey bixintiisa la rabo in la qeexo wax walba shay walba waa in la qeexo ummaduhu adduunyanku dhaqan qolo walba dhaqan bay leedahay dhaqankuna qaybo kala duwan wuu sii kala baxaa oo qaybuu leeyahay dhaqanka marka la qeexayo waxaa la yidhahdaa waa habnololeedka bulsho habnololeedka bulsho guud ahaan marka la isu geeyo wey waxaa la yidhahdaa marka dhaqanku wuu isbedelaa waayaha iyo waktiga ayuu la socdaa taas waxaa kuugu cad waxaa laga yaabaa innaga ayeydeen iyo awowgeen qaabkay u noolaayeen aad bay hadda u kala duwanta awow aabbahood iyo maaragtay hooyadood iyaga way kasii duwan yahay siday ahaayeen ilaa fac jiilba jiil saasaa loo kala duwan yahay waxaa weeye marka shalay meeshii laga xidhan jiray kaba maas ah oo harkaaraga xoolaha laga sameeyey oo lagu qanacsanaa maryahan laga xidhan jiray maaragtay eh, eh, marya cadcado oo baftaa laga xidhan jiray ay gabdhuhu waxay xidhaan la yaqaan ragguna waxay xidhaan la yaqaan ay ku qanacsanaayeen maanta tii ma aha waxaynu qabnaa maanta markaynu goobaha tegayno weliba iska dhaaf meelaha hadda oo magaalada sida gaarka ah ee goobaha hadda oo casuumaadaha gaar markaynu tegayno waxay xidhanaa macawiiso sabar ah iyo go-yaal shaala iyo maaragtay de dharkan marka la eego lama dhigi karo dadka dharkan qaba waaba dharkii aynu ku xaragoonayna ugu wanaagsanaayo weliba haybadii dhaqanka innagoo ilaalinayna haddii la dhaha ka waran laba mario cadcad inaad xidhato maoge ma ma aadan xusin mana aad ma wanaagsanin saas ma aha waayaha iyo waktiga maanta way kasii bedelaan doontaa berri baa kasii bedelaan doontaa marka dhaqanku waa guuraa oo maalin maalinta ka dambeysa maaragtay waktiga ayuu la guuraa dhalinyaradu marka waktiga hadda joogtaa ayagiioo yaryar colaado dhacay dhibaatooyin lasoo maray baraarujintii iyo waqtiyada qaar oo meesha ka baxday ayay maaragtay ay soo gaadheen dhaqanka marka ee, xilliga hadda la joogo magaalada marka la eego soomaalidu waxay tidhahdaa geel curadiisi ay durdurisay aarankiisa maxaad u malaysa dee curaddu geeli waaweynaa hadduu ordo Waynaageela.
hadduu ordo Eh, waa tan la yidhaahdo ratiga way meeshuu ka baxo ka yarna maaragta ayuu maraa marka dadkii yaryaraa hadda waxaa lagula yaabayneen aniga wa- magaaladan oo kale hadda marka aad eegto guurka waxaad arkaysaa aroos baad tegaysaa hadde dadka arooskaasi jooga si fiican oo waddo wanaagsan bay wax marinayaan ujeedka da- dhan ee meesha danta laga leeya waxaa weeye sharci in waxaan la mariyo sharciga waa la marinaya laakiin iyadoo sharciga nidaamka la maraayo ayaa dhaqankii maaragtay ummaddu lahayd haddana in la sii waafajiyana wa- wa- way fiicnaan.
muhiim wey way fiican tahay dee midda ugu muhiimsanayd waa la sameeyey oo sharciga ahayd laakiin dhaqankii ummaddu ay lahayd oo maaragtay islaamka kaabayay oo dee dhaqankeennu waa dhaqan islaamka iyo diinta islaamka ku salaysan aroos baad tegaysaa aroos waxay ahayd ma- maadaama hadda qaybta aynu eh, ka sheekaynin Qiimaha guurkii iyo qeybihiisii iyo waxaas waqti badan ay u baahan yihiin inaan ka hadlaynin goob guur ka dhacayo meher ka dhacayaa tegaysaa waxay ahayd goobta meherku ka dhacayo een, gabdhihii hadda iyo hasaawihii markaynu kasoo sheekeyn dhallinyarada noocaas iyo gaafkii waxaa la samayn jiray inta golo la oobo geed weyn la waabo oy guurtidu fadhiistaan iyo raggu ayaa raggii gabadha doonayay markay maaragtay yimaadaan intay laan geedka ay afka ka saaran tahay maaragtay ee- ee geedkaasi la waabay hadda suugaanta ay kusa ay- maaragtay ay- ay leedahay n- n- n- n- n- ee geedka loo galo wada hadasha guurtida gacanqaadka u dhece laga keena guuyada meesha laga keena wey geedka loo gelaya halkaas wey raggi socday halkaasay fadhiisanayaan mahmaaduna hatay leedahay nin socdaa salaan looga baahan nin sii joogana sooriye looga baahan iyagu dadkii bay salaameen way fadhiisanayaan waa la marti qaadayaa waa la sooriyeynayaa biyaa loo keenayaa shahbaa loo keenayaa cuntaa loo keenayaa iyo xoolo loo loogayo la sameeyey markii dadkaasi la sharfo ee la xurmeeyo la hagaajiyo dadkii reerka sii joogayna maaragtay ay iyagana sidoo kale ay dee sooriyadoodii qaybtoodii iyo cuntadoodii waxood ka soo qaateen ayaa raggii oo diyaarsan ayay u imaanayaan rag waaweyn oo odayaal ah markaas geedka waxaa ka hadli kara waxaa laga yaabaa qoladan gabadha doonaysaayey in wiilkan een, adeerkii iyo aabihii iyo abtigii iyo suldaankii iyo inay socdaan baa laga yaaba yugaaskii gabadhanna waxaa laga yaabaa reerka gabadhu iyagu waaba kasii daran yihiin gabadha inuu bixiyo suldaankii ama ugaaskii haddii uu joogo waa sida laysku ixtiraamo in la yidhaahdo curadka yaa curad ah oo maaragtay yaa curad ah Yaa gabadha dhiibaya.
Ah, inaan la eeginba waxaa laga yaabaa gabadhan ninaan in badan looga sokeeyo oo kale inuu bixiyaa laga yaabaa waa ixtiraamka iyo sharafta iyo qiimaha ay lahayd ayaa meeshaas waxaa ka hadlaya rag waaweyn raggaas waaweyn ee wada hadlayo tusaale ahaan waxaa jirta xilli ama barnaamijyo iyadoo la sameynayaan qaab suugaaneed ayaan dhalinyaro barnaamijyo sameynaysayaan oo kale aan- aan ugu saleeyey qoladan socotaa ay soomayna odhan jirin markay yimaadaan gabadhi baan idinka doonaynaa ina hebel hebel heble hebel hebel baan doonaynaa inaadna siisaan tolow tolkayow ayay leeyihiin way codsanayaan soo ma qoladan kalena waxay leeyihiin tolkayow dhigamaynan maaragtay dhexaynin gabadh isu diid xil isu diid maynaa lahayn sida weeye iyagana way bixinayaan gabadh isu sharaf leh oo cumaamadii wixii qaab suugaaniyada halkaas kale usoo dhexgelaya waxaa idhin qoladii socotay baa waxay dhahaysaa sida xeerka guud iyo gayaankuba ahaan jiray gabadhaba tolkeed baa laga guursadaayo guddoonkeeda bixiyey golaha waxaynu golaha waxaan u joognaa gabadha inaadna siisaan gabaatina aan bixina ayay dhahaysaa qolada hadalkoo lasoo gunaanaday waa intaas qoladii gabadha doonaysa qoladan kale gabadha bixinaysa hadalkooda marka lasoo uruuriyo qaab suugaanadna wuxuu noqonayaa waa xaajo guun oo gabal dhiciyo waa beri gobi ay ku dhaqanto golo loo fadhiistee gacal iyo xigaaloy waa idin siinay gabadhii guddoon weeye xaajada haweentaliil aad baad u mahadsan tahay intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka dhaqanka iyo sooyaalka oo toddobaadkan aynu ku eegeynay ee haasaawaha dhallinyaradii hore iyo siduu ahaa guurkooda iyo kan maanta waxaa nagala qaybgelaya hal abuur da'yar maxamed xuseen maxamuud oo loo yaqaan ee abwaan tahliil aad baad u mahadsanta abwaan aad baa u mahadsanta
waagaag dhegeystayaal cabdiqaadir maxamed cabdile cabdiqaadir okey aad buu u mahadsan yahay oo inala socodsiinaya barnaamijkii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan markana waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya nuur bukhaari
mahadsanid shirwac kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsan wareega koowaad ee koobka yurub league gruubka e haddii aan ku horumarno bahayn liverkuson iyo kooxda ludogoretis waxa ay isku marwaayeen barbardhac gool iyo gool ah kooxda larnaka ayaa laba gool iyo gool dirtay naadiga zurich gruubka bina kooxda kubadda cagta ee celtic hal gool iyo eber ayay uga utroonaatay kooxda rosenburg salisburg iyo kooxda libzigna hal gool iyo eber waxa ay guusha ku raacday kooxda salisburg gruubka c naadiga baqdo ayaa laba gool iyo- iyo eber ku garaacday kooxda slavia brook st petersburg hal gool iyo eber ayay dirtay kooxda f c copenhagen gruubka d naadiga anderlech iyo spartag tranava waxay isku marwaayeen barbaro goola la-aan ah sidaasi si lamid ah waxaa ku kala baxay baxay fenerbahja iyo dinamo zagreb gruubka e kooxda karabaq lix gool ayaa lagu dhiftay waxaa ka badisay naadiga sporting ee dalka portugal arsenal saddex gool iyo eber ayay kaga faraxalatay kooxda kubadda cagta ee froscala boltava milan shan gool iyo laba ayay ku dhifatay kooxda dudalenge halka real betis ay hal gool iyo eber uga ugu turoonaatay kooxda olymbiacos gruupka g kooxda kubadda cagta ee rabid wayne laba gool iyo gool ayay ku dubatay kooxda spartag moscow rangers iyo viareal barbaro goola la-aan ah ayay kala qaybsadeen gruupka h kooxda lazio ayaa waxaa ka badisay naadiga limasol oo dirtay laba gool iyo eber entracht frankfort laba gool iyo afar gool iyo waxba ayay ku suuldaartay kooxda maqsey gruupka i maalmo ayaa iyo genk laba gool iyo laba gool ayay ku kala baxeen bashiktash saddex gool iyo laba ayay ku garaacday naadiga lagu magacaabo sarisburg ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta chelsea afar gool iyo eber ayay ku garaacday kooxda kubadda cagta ee bayog halka bayt borisof ay laba gool iyo eber dirtay naadiga vd f c xubintii ciyaaraha dhegeystayaal waa naga intaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur dhegaystayaal markana aynu jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha waa codka aan maxaa dabcan dhegaystayaal heestaasi gadaal baynu ka maqli doonaa dabcan haddaynu nuurow dib ugu noqono dhinacii ciyaaraha oo kale ama wararkii ugu dambeeyey bal qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka dib aynu eegno mahadsanid shirwac ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa sheegtay in dilkii magaalada istanbul loogu geystay wariye jamaal kashigji ay kala hadli doonto dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan marka ay ku kulmaan shirmadaxeedka g ee ka furmaya dalka argentiin iyada oo saaran diyaarad usoo waday magaalada buenos aires ayay theresa may sheegtay in dowladda ingiriiska ay rabto baaritaan cad si loo ogaado wixii dhacay iyo cidda mas-uulka ka ah dilka wariye jamaal kashigji
waagaga aad baad nuur mahadsan tahay mar kale aynu dib ugu noqonno dhinacii kaalma heesaha dhegeysa abun ana cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare aduudhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu gadaasha dhuubtaay ana cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay sukeen biigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeen biigay dakhtar bay sukeen qorid adna weheli madhaadan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid
heesta dhakhtar beesukeen qoray iyo codka maxamed cali burci ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo inta aan galabta afarta dib hawada isugu maqli doono dhegaystayaal waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo maydhananka geliyo sida dhaydaacana